dunida muslimka ah waxaa si weyn u saameeyey dhacdooyinka ka dhacay dalka masar gaar ahaan intii ka dambaysay markii talada laga qaaday madaxweyne mursi arrintan ayaa saamayn ballaadhan ku yeelatay bariga dhexe iyada oo lagu kala aragti duwan yahay mowqifyada laga qaadanayo hase ahaatee waxaa arrintu cirka isku shareertay toddobaadkan markii uu ra'iisul wasaaraha turkigu rajab tayib erdogan uu si toosa u dhaleeceeyey sheekha weyn ee sheekhul asharka sheekh axmed tayib erdogan waxa uu sheegay inuu si weyn uga niyad jabay markuu arkay sheekhul asharka oo markii xilka laga qaadayey mursi barbar taagnaa askartii xilka kala wareegtay waxaana uu tilmaamay inuu taariikhda meel xun ka galay rajab tayib erdogan ayaa aad u dhaleecayey milatariga oo uu ku tilmaamay kuwo si xaaraan ah xilka ula wareegay Eğer demokrasi diyorsanız, dünyada darbelere hayır diyorsanız, birkaç hafta önce darbeye karşı olduğunu söyleyip ama ma jirto waxa la yidhaha afgembi sharciyeysan afgembi kasta oo caalamka ka dhaca waa sharci darro ma aqaan sida dimuqraadiyadda ay u yaqaanaan balse tani maaha wax dimuqraadiyad lagu tilmaami karo dowladda kumeelgaarhka ee masar ayaa si weyn u dhaleecaysay hadalka rajab tayib erdogan oo ah ra'iisul wasaaraha dalka turkiga waxaanay ku tilmaantay xadgudub qaawan iyo meelkadhac lagu sameeyey xurmada ay leeyihiin culammadu dadka dhaliila siyaasadaha axsaabta diiniga ah ayaa ku tilmaamay hadalka erdogan iyo dhacdooyinka ka taagan masar mid tusaale u ah sida aanay diinta iyo siyaasaddu meel u wada mari karin balse waxaa aragti taas ka duwan soo bandhigaya sheekh cismaan xasan maxamuud oo ah madaxii hore ee xafiiska fatwada ee dalka jamhuuriyadda jabuuti arrintan siyaasadda iyo diintu waa arrin waxa weeyin aanan la kala saari karin waxaad aad aada uga muuqataa nebigu markuu geeriyooday sala allahu caleyh wasalam asxaabta nebigu aaskii nebiga waxay ka horreysiiyeen inay doortaan cid muslimiinta madax u noqota marka abubakar baa la doortay radia allahu canhu sidaas bay markaa ay ku soo socotay taariikhda islaamka abubakarna wuxuu ahaa qof diinta aada u yaqaana islamarkaana hogaamiyuu ahaa ummadda hogaaminayay oo siyaasad iyo dhaqaaliyo dhinac waliba ka hogaaminayay arrinta masar ka dhacday arrin diin ku saabsan maaha run ahaantii masar waxaa ka dhacday arrin siyaasi a ka dhacday arrinta masar ka dhacday dimuqraadiyad masar waxa weeye markii u horreysay si fiican uga hirgashay taariikhda masar waa markii u horreysay xubino rayida lasoo doorto marka dimuqraadiyaddii reer yurub ay waxa weeyin hormuudka ka ahaayeen oo islaamiyiintu waxa weeyin ay u arkeen inay tahay dariiq ugu kala baxaayo doorasho oo xataa islaamiyiin badan oo aaminsana dimuqraadiyadda diidana ayaa hadda kusoo dhacay marka waxa weya dariiqaasi uu noqday dariiqa ugu dhow ee dadku ay ku kala bixi karaan dimuqraadiyad lagu hirgelin karo marka masar dimuqraadiyad baa ka dhacday dimuqraadiyaddii baa ani aragtideeda ayaa la afgembiyey waxaa afgembiyey ciidanka masar iyo niman markii hore dimuqraadiyadda aada ugu baaqi jiray waa nimanka liberaaliyiinta ama calmaaniyiinta laydhaha mana ahana run ahaantii markii u horreysay ee dimuqraadiyad bariga dhexe laga afgembinayo waxaa jiray laba tijaabo oo hora tijaabo waxay ahayd tii xamaas ka dhacday labadii kun iyo lixdii maraykanka reer yurub aad bay ugu ololeeyeen in falastiin ay dimuqraadiyad ka dhacdo waxaa soo baxday xamaas oo dadkii doorteen laba kun iyo lixdii waad og tahay wixii mushkilaad dhacay iyo xamaas sidii geed loogu xidhay waxaa ka horreysay dhowr iyo sagaashankii jazaa'ir markii inqaad ay doorashadii ku guulaysteen ay ciidankii soo dhex galeen ay mashaakil badan ka dhaceen ee dhiig badan daatay marka masar mushkiladdaas un baa ka dhacday waana mushkilo runantii aada u u gundheer oo waxa weeyin nimanka reer galbeedkaasi waxay u ololeynayaan in dimuqraadiyad waxa weeyin adduunka lagu soo dabaalo laakiin waxaa shardi ay ka dhigayaan dimuqraadiyaddu qof islaamiya inayna soo saarin dhacdooyinka la xidhiidha khilaafka ka taagan culimmada qaarkood ee ku aadan xaaladda dalka masar ayaa sidoo kale waxaa si weyn looga dareemay khudbaddii jimcihii hore ee uu jeediyey imaamka xaramka maka sheekh cabdiraxmaan sudays oo ku taageeray mowqifka boqorka sacuudiga oo taageeray generaal siisi iyo milatariga xilka ka tuuray mursi نصرة قضايا المسلمين لنصرة مصر الحبيبة في أزمتها العصيبة لتعيد tooyada sacuudigu waxay u taagan tahay inay taageerto muslimiinta caalamka iyo inay taageerto masar si ay uga baxdo mushkiladahan waaweyn ay haysta una soo celiso nabadgelyadii waxaana sidaasi laga dheehan karayaa mowqifkii caddaa ee uu qaatay u adeegaha labada xaram ee barakaysan oo quusgoysay kooxaha diinta ka been sheegay khudbaddaasi ayaa siyaabo kala duwan waxaa uga hadlay dadka ka faallooda arrimaha islaamka hase ahaatee khudbadda imaamka xaramku ma laga yaabaa inay horseed u noqoto khilaafka dunida islaamka oo cirka isku sii shareera waa kan mar kale sheekh cismaan xasan maxamuud oo ah madaxii hore xafiiska fatwada ee jamhuuriyadda jabuuti oo ka jawaabaya arrintaasi wallahi dee waa arrin dhib badan aniga shaksiyan xuseen oo ma filanaynin laakiin waan fahmi karaa dee sheekhu meesha uu ku nool yahay iyo siyaasadda guud ee dowladda sacuudigu qaadatay ee ay ku taageersan tahay waxa weeyin waxaan masar ka dhacay ee dambeeyey laakiin waxaad isweydiin kartaa sheekh sudaysi suuriya wuu u ducaynayaa suuriyana waa la ogyahay waxaay bashaar al asad ishayaan waxa ugu firfircoon waa islaamiyiin weeyaan urur islaamiya ugu firfircoon oo bashaar al asad ay ishayaan marka ururadaana wuu u ducaynayaa halkan kalena dad islaamiyiin oo si dimuqraadiyadda ku yimiday oo cadaalad doonayay oo sacuudiga xidhiir fiican la lahaa oo ziyaaradii ugu horreeyey ee mursi wuxuu ku tegay sacuudi uu ku tegay ahayd marka dee aan waxaan isleeyahay un siyaasadda guud ee dalkiisu qaatay unbu sheekhu ka hadlaya inkastuuna urur magicii sheegin laakiin hadalka sida guud uu u dhigay aan waxaan isleeyahay siyaasadda waddanka kama gedisno waxaanaan halkaa ka fahmi karaa waxaa jira nin saaxiibkii ah oo masaajidka la tujiya xaramka oo la idhaha shureym la idhaha wuxuu kusoo qoray facebookiisa ama twitterkiisa hadal laga fahmayo inuu diidan yahay mawqifka uu sheekhu qaatay oo uu leeyahay dadka xaqa lahaa in lagu tilmaamo xisbiyiin baa tihiin ama fidnad lagu tilmaamo uu diidan yahay sheekhaas marka waa aragti aan isleeyahay un dee mawqifka guud ee waddankiisa ayay ka turjumaysaa muranka iyo khilaafka ka dhashay masar ayaa u muuqda mid marba mar ka dambaysa isa soo taraya iyadoo aan ilaa imka muuqan waxa lah oo arrintaasi loo hayo intaasina dhegaystayaal waxaaynu ugu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo